bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali llahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul llahu tabaaraka watacaala liyamiiza allahu alkhabiisa min aayib wyjcal alkhabiisa bacdahu cla bacdi fayarkumahu jamiican fayajcalahu fi jahannam ulaika hum lkhasiruun darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo toddobaad oo ka mida suurat lanfaal waxaan kusoo ashinay dagaalkii beder oo suuradda inteeda badan ay ka hadlaysay qisadiisii waxaa inoo dambeeyey reer maka markii lagaga reeyay oo lagaga adkaaday dagaalkii beder waxaan soo sheegnay xoolihii abu sufyaan uu waday oo baxsaday nebiga ka baxsaday sala alay wasalam inay ku heshiiyeen markay noqdeen waxoodii soo hadhay in xoolahaas la daayo si la ysugu diyaariyo duulaan labaad oo loogu isticmaalo aayaddii inoo dambaysay baa arrintaa ka hadlaysa oo rabbi subxana watacaala ku yidhi haddaad xoolo bixisaan waa laydinka rayn qoomani qoomamayna idinku noqon gaalada aakharana jahanama baad gelaysa saasay marka aayaddani ku xidhanta liyamiiza allahu alkhabiisa min aayib wuxuu alla saa u yeelaya liyamiiza inuu sooco daraaddeed allahu alle inuu sooco alkhabiisa kan xun inuu sooco min atayibi ka wanaagsan inuu ka sooco wayajcala iyo inuu yeelo darteed alkhabiisa ka xun bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale dushiisa inuu yeelo oo fayarkumahu uu isdul saaro jamiican xaalu idli isku raseeyo ama yani uu iskorkor saaro jamiican xaaluu idin yahay oo fayajcalahu markaa u yeelo fii jahannama jahannamo dhexdeeda u yeelo ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray waxaa saa loo yeelay oo gaalada jabka loo gaadhsiiyey in la kala saaro midka xun iyo ka wanaagsan ka xun waa midka shaqiga waa ka ayaanka daran ee nasiibka lahayn ee naar u qoran tahay oo ilahay agtiisa cadaab loo qoray ayibkuna waa ruuxa saciidka ah ee muminka ah ilahay agtiisana jannaya khayr ku leh labadaa in la kala saaro daraaddeed ujeedada laleeyahay labadaasaa la doonaya inay kala baxaan oo kala caddaadaan kadibna kii xumaa inuu alla subxaana watacaala qaarkii qaarka kale dushiisa yeelo fayarkumahu jamiican oo uu iskorankoriyo yani yarkumahuda waxaa laga wadaa shayga markii aad laysdul saaro laysku dul raseeyo ama layskorankoriyo qaybba qaybtiisa kale la kor saaro ayaa la yidhahda marka kubatadii dadkii xuxumaa shayaadiintii ama isi ha ahaadeen ama jilli ha ahaadeen naarta dhexdeedaa laysdul saartaaray waa laysku dul rasaynaya macna fayajcalahu fi jahannama kadibna jahannamo dhexdu alla yeeli subxana watacala kuwa khasaare waa kuwa maxaa yeelay adduunkana waa ku jabeen oo waa lagaga reeyey aakharana hoygii ugu xumaabay galeen cadaab ilahi subxana watacala khasaaraha ka weyn aaway marka liyamiiza allahu alla inuu sooco daraaddeed yuusaa u yeelay alkhabiisa kan xun inuu maro oo sooco min atayibi ka wanaagsan inuu ka sooco oo labadoodaasi kala caddaadaan oo la kala garto wayajcala inuu yeelo markaana iyo wayajcala inuu yeelo darteed alkhabiisa ka xun bacdahu qaarkii calaa bacdi qaarka kale inuu dusha ka saaro oo fa yarkumahu uu raseeyo isku dul raseeyo jamiican xaalay idin yihiin oo iskorankoriyo fayajcalahu markaa uu yeelo fii jahannama jahannamo dhexdeeda inuu yeelo daraaddeed baa saa loo yeelay ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray qul waxadaba nebigu liladiina kuwii waxaad ku dha kafaruu gaaloobay in yansahuu hadday joogsadaan hadday ka joogsadaan wixii ay wadeen gaalnimadii iyo dagaalkii yukfar waa la dhaafi lahum iyaga waa loo dhaafi maa qad salafa wixii hormaray waa loo dhaafi wain yacuuduu hadday noqdaanna oy gaalnimadii ku laabtaanna faqad madat waxaa tagtay xaqiiqe sunnatu lwaliina kuwii hore wadadii lagula dhaqmay qacaadadii iyo wadadii kuwii hore lagula dhaqmay way tagtay sidaasuu sheeg bale nabig sal ly kuwii gaalada ahaa waxaad ku tidhaahdaa haddii ay reebtoomaan oy gaalnimada joojiyaan oy ka noqdaan oo iimaan iyo islaamnimo u noqdaan oy yani alliya rasuulkiisa raacaan wixii ka horreeyey markaa waa loo dhaafay yukfar lahum maa qad salaf maadaama ay soo islaameen oo gaalnimadii ka soo noqdeen wixii markaa ka horreeyey oo dembi ah waa loo dhaafaya maxaa yeele sida xadiiska nabigu ku sugan sal lay waslam alislaamu yajibu maa qablahu islaamnimadu wixii ka horreysay way goysaayo way tirtaa ruux hadduu soo islaamo kaanahu isagoo maanta dhasho kalu ka dhigay marka hadday ka noqdaan gaalnimadii wixii hore waa loo dhaafay hadday gaalnimadii ku socdaan oy ku noqdaanna haddii waxa weeyaan iyaga oo kale kuwii ahaa ee horay u tegay dariiqo lagula dhaqmay baa jira jidkii kuwii hore lagula dhaqmay waa tegay macnaha waxa weye iyagoo kale kuwii ahaa ee ka horreeyey sidii loola dhaqmay baa loola dhaqmay doonaa iyagana saas weyaan oo yani yaa ka horreeyey wadihii ka horreeyey qur-aanku ka warramay la halaagay wey macana sidaa unbaa iyagana la marin doonaa hadday gaalnimada kusii wada xadayaan saa u sheeg baa le nabiga sal lay sl qul waxaad tidhahdaa nabigow liladiina kuwii waxaad ku tidhahdaa kafaruu gaaloobay in yantahuu haddii ay joogsadaan hadday ka joogsadaan gaalnimada iyo hadday ka reebtoomaan xumaanta ay wadaan yukfar waa la dhaafi lahum iyaga maa shaygii qad salafa hormaray wixii horay u dhacay oo khalad ah waa loo dhaafi wa in yacuuduu hadday noqdaanna oo ay gaalnimadii dusheeda kusii sugnaadaan ay ku noqdaan faqad madat xaqiiqiya way tagtay sunnatu lwaliina kuwii iyaga ka horreeyey dariiqadii lagula dhaqmay iyo wadadii lagula dhaqmay iyo caadadii lagula dhaqmay oo in la halaagay ah way tagtay iyagana tii unbaa lagula dhaqmay way maana waqaatiluuhum xataa laa takuna fitnatu wayakuna addiinu kulluhu lilah fain intahaw faina allaha bima yacmaluuna basiir waqaatiluuhum la dagaalama bu rabbi subxana wa tacala xataa laa takuna ilaa aysan ka ahaanin fitnatun fitno ilaa aysan ka ahaanin shirki ama dadkoo diintooda laga fitneeyo inta laga waayayo la dagaalama oo wayakuuna inuu intuu ka ahaanayo addiinu diinkuna intuu ka ahaanayo kulluhu dhammaantiin lilahi ilahay intuu uga ahaanayo fain intahaw haddii ay reebtoomaan hadday ka reebtoomaan oo daayaan wixii gaalnimadii fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiiru kii arka wey wain tawallow haddaad jeesataan ama wain tawallow hadday jeesadaan faclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle mawlaakum ka idinla jira inuu yahay geeliyihiinna inuu yahay iyo sayidkiinna nicma waxaa nicmo lahaaday almawlaa mawle ayaa nicmo lahaaday isagaa u nicmo lahaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru hiiliye isagaa u nicmo lahaaday alla subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye suurat lbaqara aan kusoo marray aayaddan oo kale rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala la dagaalama saxaabadii baa la qoraya kadibna amarku wuxuu u yaallaa ummadda oo dhan buu u yaallaa la dagaalama lale ilaa inteen la dagaalanaa xataa laa takuna fitnatun ilaa fitna aysan ka ahaanin oo fitnada maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa shirki iyo gaalnimo ilaa la waayo ama mehe waxaa laga wadaa oo iyadana soo gelaysa ilaa la waayo dad diintooda laga fitnaynayo oo dadku diintooda ay xorriyad u helaan maxaa yeelay nimanka maka jooga iyo gaaladu maynan u ogoleen dadka iimaanka lihi inay iimaankooda iyo diintooda iyo cibaadadooda si xorriyada u gutaan bal waa la cadaadin jiray oo waa la dhibi jiray oo waa la dacaydayn jiray oo waa la garaaci jiray marka waxaa laleeyahay ilaa taas laga waayo oo gaal ruux muslima diintiisa ka fitneeya ilaa la waayo la dagaalama waa inay fitnadu dhamaato ilaa yani awoodan iyo quwadan dadka diinta ka hortaagani ilaa meesha ka baxdo la dagaalama taas markaad meesha ka saartaan markaa kadib dadkii faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur bay markaas ruux marka xorriyad bule haddaad doonto iimaan ka qaado haddaad doontona diid lagu qasbi maayo laakiin awoodan dadka diinta ka fitnaynay ama dawladdan ama kooxdan ama macnaha waxa way magaaladan ka fitnaynaysa dadka diintay ka hortaagan kuwii diinta qaatayna cadaadinaysaoo dhibaysa taa ilaa la waayo la dagaalamo way macana ama shirkigiiba laftiisiiba la waayo iyo gaalnimada maana diinkuna ilaahay keligii u wada ahaado waxaa laga wadaa ilaa keli alla keligii la wada caabudo oo daacada iyo yeelitaanka iyo diinta iyo tawxiidku alla keligii u yeesho diimaha kale oo dhanna laga saramaro waa in diimaha kale diinta islaamku ka saramarto maxay kaga saramari xujo way kaga sarrayn oo xagga xujada iyo macnaha waxa weya daliilka way kaga sarraysaa laakiin xagga lagaga saramarinayo waxa weeyaan seefta iyo awoodda waa inay kaga saramarto ilaa inta heerkaa laga gaadhaya waxaa la doonayaa dadka iimaan kaliya inay macnaha waxa weya ay wadaan hawshaa ilahay faraya subxana wa tacala hadday ka hadhaan ay daayaan gaalnimada oy joojiyaan kufriga iyo la dagaalanka nabiga sal lay wasalam alla waxay samaynayaan wuu og yahay waan soo marnay markaa waxaa laga wadaa fain intahaw falaa cudwaana ilaa cala alaalimiin way markaas hadday joojiyaan gaalnimada hada markaasi wax lagu maagamale marka wax lagu maagamale xadgudubka lilaalim baa iskale anuutay doonaa fi suurati tawba fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata fakhalluu sabiilahu way markaas daaya jidkooda badneeya faraha ka qaada marka hadday soo noqdaan oy salaada hagaajiyaan oy zakada bixiyaan hada maxaad markaa kuleynaysa maxaad kula dagaalamaysaan markaa dad ahlu imaanay noqdeen idinkoo kale fa ikhwaanukum fi diin waa dee aayad kalan waa walaaladiin marka tii oo kaleeta way marka yani mar hadday soo laabtaan oo ileen shaksiyadooda dagaal kuma soconin dagaalka la dagaalama laleeyahay ayaga daatadooda ma ahayn dhul in laga qabsadana ma ahayn in xoolahooda la dhacana ma ahayn muhimaddu waxay ahayd in ay gaalnimada ka noqdaan fitnadana joojiyaan dagaalkana daayaan tii hadday ka noqdaan bas faraha ka qaada markaa macna saasaa laleeyahay hadday jeedsadaan oo ay noqdaan oo markaa kadib ay iimaankii ka jeedsadaan iyo islaamka qaadashadiisii waxaad ogaataan ilahay baa idinla jira marka waxa weeyaan ha ka gabalino ha ka gabalina ilaahay baa idinla jira isaga ayaana sayidkiina ah sayidna isagaa u nicmo lahaaday hiiliyana isagaa u nicmo lahaaday alla subxaana wa tacala saasaa laleeyahay waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuna ilaa aysan ahaadin fitnatun waxay ku kala gedisan yihin diinta islaamka dagaalkeeda iyo dagaalka ummadaha iyo dawladaha iyo ababaadiida kale waxay ku kala gedisan yihin diinta islaamka ujeedadeedu ma aha inay wax gumaysato ujeedadeeduna ma aha uu wax qabso wax burburi ujeedadeedu waxa weye addoomadan oo ilaahay ka fallaagoobay allihii abuurtay ka fallaagoobay ha lagu soo celiyo waa taas rabbi bay ka fallaagobeen abuurtay oo hawshuu u dirsaday bay ka baxeen oo kibir iyo isla weynan bay galeen addoomadan allihii abuurtay dib ha loogu soo celiyo mabdaha islaamku u dagaalamaya waa kaa saas maana linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ila cibaadati rabbi alcibaad wa min jawri min jawri aladyaani ila cadli lislaam addoomadan iscaabudahaya iyagu ishoos jooga inta laga saaro iscaabudida iscaabudayaan kulligood in ilahay la hoos geeyey ay alle keligii ka wada dhexeeyaan ay isaga keligii addoomma u wada noqdaan iyo diibahan iyo nidaamyada bini aadamku dejistay cadaalad xumadooda in dadka laga saaro islaamka iyo cadaaladiisa iyo in dadka loo saaro macna ujeedada loo dagaalami waata laakiin bulshooyinka kale iyo dawladihii nidaamyada jira waxay u dagaalamaan ama dad gumayso ama xoolahooda dhac ama dhulkooda qabso waxyaala noocaas oo kale amabaadi adduunye oo macno lahayn bay u dagaalamaan macna saas weya waqaatiluuhum dagaalama la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aysan ka ahanin fitnatun wax fitna fitno dadka diintooda laga fitnanaya ama shirkigaba wayakuna ilaa uu ka ahaado oo wayakuna uu ahaado addiina diinku iyo daacadu kullu dhammaantii lilahi ilahi intuu uga ahaado marka intay taasi jirto waa inuu dagaalku jiro wy maana goor jihaadka yani meesha laga saaray ma jirto ilaa qiyaami saaca nabi ciise markuu imaan doono alayhi salaam oo akhiru zamaan oo dajaal u dili joono kooxda la socotaay way jihaadi doonta daaifa almansura koox mar walba hawshaa u taagan baa jirto nabigu sheegay sal lay wasalam ilaa qiyaamadu ka timaadana hawshaasi hawl yani dhammaanaysa maaha wayakuna addiinu kulluhu lilah maxaa yeelay waxaan marna dhammaanaynin oo dhulka ka dhammaanaynin shirki iyo gaalnimo iyo awooddiisaan ka dhammaanayn intay taasu jirtana waa in dagaal lagu hayo saas maana sidaasu ilahay jidinaya subxana wa tacala arrinta ugu adagay maanta iyo shalayba la dagaalamayaanna waxa weye inay tiirka isaga ah muslimiinta ay ka saaraan qalbigood gaala waxay ugu necab tahay weligeenna ugu necab ilaa maantana ugu necab tahay tiirka yani islaamka uu jideeyey oo ka mida tiirarka waaweyn oo ah jihaadka qodobkaa waa qodobka la dagaalamaya hadday heli karaanna qur-aanka way ka tiri lahaayeen wax alla waxa jihaad ku saabsan muslimiinta qalbigoodana in laga saaro intaasoo siyad baa laisugu dayaya saas wy maana maalowda waxaan akriyay yani majallo ay ay ku soo baxday maraykanku waxyaalaha uu ka rabo sacuudiga sacuudiga maraykanku waxyaalaha uu ka rabo marka waxaa ku taalla manaahijtooda waxbarashada waa inay bedelaan waxyaabaha la doonaya inay ka bedelaan baa meesha ku qor marka waxaa ka mid a manaahijtooda waxbarashada ee iskuullada lagu qaata ama macaahidda ilaa heer jaamacadeed waxaa ku yaala jihaadka iyo dagaalkaba aada ugu soo noqnoqda sidaas daraaddeed kelimadaas waa in laga saaro waxbarashada sacuudiguna way ku adag yihiin oo way diidan yihiin sida muslimiinta qaar ka mid ahba ay u ogol yihiin sida qaadiriyada oo kale ayagu uma ogole way diidan yihiin saasaa ku taal siday qaadiriyadu u ogol yihiin in la daayo ayagu uma ogola ila wa yna garanayaan sooma qolyaha laga dhamaysan kara ogolaan kara iyo qolyaha aan ogolayn gaala way garan saas man marka arrinta ugu adag ay ku dadaalayaan waa taa ingiriisku waagii la dhihi jiray boqortooyadiisa iyo imberatoriyadiisa yani qoraxdu kama dhacdo waa waaga uu sameeyey ninka loodhan jiray axmed gulaam mirza gaadiyaaryada ninkii aasaasay ingiriiskaa soo saaray sababtu usoo saarayna waxay ahayd inuu yidhaahdo nebi maxamed nebi ka dambeeyey baan ahaa diintii islaamkana waxaan ka bedelay qodobka ah jihaadka jihaadka waa naskhay wax iska caddee ingiriiskaa samaystay si uu qodobkaa meesha uga saar maantana kooxaa la samaysanayaa kuwaleyna macnaa waa mutacalimiin baa la samaysanayaa yani hay-adaa la samaynaya intaa waxaa lagu dadaalayaa tiirkaasi inuu meesha ka baxo oy gaaladu ka saaraan waa inaan marka garan ahmiyaddu leey ummad walba oo ummadaha caalamka ka mid a dastuurkeeda iyo nidaamkeeda waxaa ku jira qodob ku saabsan yani siday isu difaaci lahayd iyo ciidan wax ku saabsan iyo nidaamkiisa iyo say u dagaalami lahayd nidaamkiisa ku jir mal dawlad walba waa ku jira muslimiinta iyo mabdaooda iyo caqiidadooda iyo diintooda waxaa kamida qodobkaasaa kamida qodobkaasna weligii lama saari aynu nabigaa noo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa qiyaami saaca saacaddu markay soo dhowdo nabi ciise iyo kooxdaas imaanayaan in jihaadku taagnaan doon ma kari doonaan laakiin way isku taxallujinaya inta tabartooda iyagu way dadaali laakiin ma awoodi karaan way macana ayib wain tawallow hadday jeedsadaan faclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle mawlaakum inuu yahay hiiliyihiinna ka idin hiilinayo nicma almawla hiiliye ayuu u nicmo lahaaday alla subxaana wa tacala wa nicma nicma almawla ku arrintiina gacanta ku qabta ayuu u nicmo lahaaday wa nicma wuxuu u nicmo lahaaday alle annasiiru nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru hiiliye isagaa u nicmo lahaaday macna waclamuu anamaa hanimtum min shay waclamuu waxaad ogaataan anamaa hanimtum wixii aad hanimaysataan oo min shayin shay uun ah faana lilahi ilahay wuu u sugnaaday khumusahu meeshiisa shanaad shan meelood marka loo qaybiya meel ka mida ilahay baa iskale walirasuuli rasuulku u sugnaaday khumuskaas walidilqurba qaraabtinimada kuwa u saaxiibkaa u sugnaaday walyataama iyo agoonta walmasaakiini iyo masaakiinta wabni sabiili iyo wiilka jid jidka wiilkiisa yani ka jidka u saaxiibka socotodaada in kuntum haddaadkiin aamantum kuwa rumeeyey billahi ilahay haddaad rumayseen iyo wamaa kii anzalnaa aan dejinay calaa cabdinaa addoonkanaga dushiisa waxaan kusoo dejinay haddaad rumaysantiin yowma alfurqaani maalintii kala bixinta yawma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood wallahu alla calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirunkii awoodowe aayaddani waxay faahfaahinaysaa xoolaha laga qabsado gaalada xoolaha gaalada laga qabsado waa laba nooc nooc waxaa la yidhahdaa haniima la yidhahda noocna fay baa la yidhahda fay nooca haniimada la yidhahdo waa nooca gaalada lagaga qabsado xoog dagaal baa laysla galay xoolaha laga qabsaday xoolaha noocaasa haniim baa la yidhahdaa sidii beder oo kale faygana waxaa la yidhahdaa suuratulxashri baa ka hadli doonta waxaa la yidhaahdaa wixii ay iyagu ka cararaan oo on dagaal lagu gelin xoola ay iskaga tageen oo dagaal lagu gelin intay una cabsadeen ay ka carareen oo lasoo qaato dagaalna uusan ka dhicin fay baa la yidhahda laba xugun bay kale leeyihiinoo ayaddani marka waxay ka hadlaysaa xoolaha xoogga lagaga qaato oo dagaal lagaga qaatay oo haniime la yidhaahdo see loo qaybinaya hodda waa marka koobaade ummadan keliyatay haniimadu xalaal wahay ummadihii ka horreeyey hadday haniimo qabsadaan waa la sugi jirayoo samada intuu dab ka yimaado dabkaasaa qaadan jiray xalaal uma ahayn laakiin ummadana ilaahay u xalaaleeyey haniimada waxay ka mid tahay khasaaista ummaddanay ka mid tahay macnaha waxyaalaha goonida ku ah sidii loo qaybin lahaa bay marka ayadani sheegtay rabbi wuxuu yihi waxaad ogaataan waxaad haniimaysataan oo shay uun ah ama ha yaraada ama ha badnaado shay un waxaad haniimaysataan shan meelood baa loo qaybinaya ama ha yaraado ama ha badnaado shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood waxaa iskale ciidankii dagaalka galay arbacatu akmaas waxaa iskale ciidankii dagaalka galay ee xoolaha kaasa qabsaday meel baa soo hadhay meeshii soo hadhay oo meesha shanaad ah qaabkii loo qaybin lahaa bay ayaddu sheegtay waxay tidhi khumuskaas afartii mawlad weena meeshaa soo hadhay ee khumuska meeshaa soo hadhay ee khumuska ilahay baa iskale rasuulkiisaa iskale qaraabadaa iskale agoontaa iskale masaakiintaa iskale socotadaa iskale intaasaa le baa le ilaahay baa iskale maxaa laga wada ilaahay baa iskale waxaa loo badan yahay hadalkaasi waa uun barakaysi ilaahay magaciisa la barakaysanayo unbaa loogu bilaabaye qayb ilaahay baa le la dhahayo gooni loo saarayo inaysa jir ee khumuskaas markii banaanka loo soo saaro shan meelood baa loo qaybinaya isaga laftiis meel waxaa iskale rasuulka sal lay slam meelna waxaa iskale rasuulka qaraabadiisa oo banu haashim iyo banulmutalib ah yani labadii qoys ee jaahiliyadiina yani isku xilfiga ahaa islaamka dhexdiisana isku xilfiga ahayoo rasuulku uu ka dhashay mid kamida reer bani haashim reer banmualib mualib banumualibna waa ilmaadeeradood laakiin markii nebiga daraadii loo cadaabiyey reer bani haashim banilmualib way u hiliyeenoo way isgarab taageenoo dhibkiibay la wadaageen labadii kale imaadeerka ahayeenoo cabdishamsi iyo nawfal ayagu banaankay ka mareenoo carabtii kale qurashtii kale ku darmareen saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yihi banu mualib iyo banu haashim waa hal shay buu nebigu sal lay slam jaahiliyana mayna kala tegin islaamkana ka tegin kala tegi maaya waa labada zakada wax kule marka dawil qurba qaraabada nebiga laga wada sal lay wasalam ayagaa iskale qaybta labaad qaybta saddexaadna agoontaa iskale qaybta afraadna waxaa iskale masaakiintaa leh dadka baahan ee wax ku filan aan haysanin qaybta shanaadna waxaa iska leh dadka socotada ah ee u baahan safartooda waxay kusii wataan sahaydu ka go'day ee sahayda u baahan dadkaasa iskale shantaasaa loo qaybinayaa khumuskii isaga ahaa ee meeshaa kasoo baxay saas way macana sidaa yeela baa laleeyahay marka haniimada saa u qaybiya haddaad rumaysantihiin alle saas way macana haddaydaan ilahay rumaysanen de waad doobaysaan markaan soo marnay in macnaha waxa weeyaan yani haniimada oo iyadoo la qaybinin wax laga qaato hoos ahaan wax looga xadaay inay tahay hulul dunuubta waaweynba ka midta waman yaglul yati bima alla ywma alqiyaama maalinta qiyaamadu imaanaya isagoo wixii uu khiyaamay dusha ka saaran oo isagoo lagu fadeexaynaya macana marka haddaad ilaahay rumaysan tihiin iyo qur'aankii soo degay yowmalfurqaani haddaad rumaysan tihiin yowmalfurqaani maxaa waxaa laga wadaa maalintii beder baa laga wadaa maalintaa beder baa yowmlfurqaan la yidhahdayo waa maalinta ilahay xaq iyo baatilka uu kala cadeeyey oo kala bixiyey maxaa yeelay kooxdii xaqa wadatayna loo hiiliyey kooxdii baatilka wadatayna waa la shabiyey halkaasi arrintu way caddaatayo yowmlfurqaan waa la kala baxayo si fiican baa wax loo kala bixiyey maalinkaasi haddaad qur-aankii soo degay rumaysantiin oo qur-aanka maalinkaa soo degay muxuu ahaa waa qur-aanka qaybinaya haniimada qaybinaya ila wuxuu soo degay beder buu soo degay maalinkaasoo labada kooxood ay kulmeen labada jamaaco ay kulmeen oo waa jamaacada muslimiinta iyo jamaacada gaalada ay kulmeen macna maalinkaa wixii soo degay oo qur-aan haddaad rumaysantihiin allana rumaysantihiin haniimada saa u qaybiyale waclamuu waxaad ogaataan anamaa hanimtum wixii aad haniimaysataan oo min shayin shay un ah haba yaraadee faana lilahi ilahay waxa faana lilah ilaahay buu u sugnaaday khumusuhu meeshiisa shanaad afartii kalena ciidamadii baa qaatay meeshiisa shanaad ilaahay baa iskale ilaahay waxba uma baahnee hadalka unbaa lagu furfurtay oo waa la barakaysanay qolada mufasiriinta kamid waxay leeyihin mehe qaybtaa ilaahay baa la laleeyahay kacbadaa la siinay oo kacbada dayactirkeeda iyo hagaajinteeda iyo waxyaalahaasa loo loo yani yaa lagu bixinaya bay laakiin waxaa loo badanya fa ana lilahi khumusahu ilaahay baa khumuskaa iska leh alle uun magaciisa waxaa meesha loo soo dhigay in macnaha waxa weeyaan la barakaysto oo hadalka lagu furfurto lagu bilowdo unbaa meesha loo soo dhigay fa ana lilahi khumusahu walirasuuli iyo rasuulku usugnaaday meeshaa shanaadi waxay usugnaatay rasuulkay usugnaatay sal lay slam rasuulku seebuu yeelayaa qaybta kaga soo hagaagta khumuska wuxuu yeelayaa siday culimadu u badan yihiin sidii isaga la qumanaata unbu ugu tasarufaya rasuulku sal lay slam si alla sidii la qumanaata xataa mar badan inta badan ummaduuna dib ugu soo celinayaa masaalixda ummadda iyo ayagu dib ugu soo celinay xadiis saxiixa nabiga waxaa kaga sugan sal lay slam inuu yidhi waxyaalaha haniimadiina ah waxaan khumuska ahayn kuma lihi waalkhumusu marduudun calaykum bu nabi sal lay slam khumuskiina idinkoon bu idinkusoo noqonaya idinkoon baa laidinku soo celinaya macana marka hadduu nabigu sal lay slam ay la qumanaato inuu kheyrihiisa iyo xaasaskiisa iyo ku bixiyo hadday la qumanaato inuu gub ku iibiyo hadday la qumanaato inuu meel kaleeto u yani waxay ku bixiyo isaga ayaa maamulkeeda iskale way macana saas weyaan marar markii nabigu geeriyooday sal lay slam see la yeelaya khumuskaas qaybta nabiga kaga soo aadaysay rasuulkii hadduu dhintay see loogu talinay waxaa loo badan yahay ninka markaa muslimiinta madaxda u ahe khaliifka ah baa sidii uu isaguna markaa u arko ku maamulaya masaalixda iyo danaha guud ee muslimiintu ku bixin hadduu rabo hub iyo wuxuu ku siinaya yani ciidamada ayuu macnaha waxa wey ku bixinaya si alla sidii la qumanata ayuu ku bixinaya maxaa yeelay booskii nabigu ummadda u joogay hogaanka isagaa maanta u jooga isagaa marka hawshaa la wareegaya leeyahy macnaha saas weyaan walirasuuli rasuulkay usugnaatay sal lay slam khumuskaasi rasuulku usugnaaday walidulqurba iyo nabiga qaraabadiisa sal lay slam qaraabadii lafteedii haddii la waayo ayadana imaamkaa la wareegay oo isaguna sidii laqumanat ku dhexlaya mana walyataamaa agoorta ayuu usugnaaday walmasaakiina iyo masaakiinta iyo wabni sabiili iyo socotada dadka macnaha jidka haye saayidu ka goodhay idisa way intaas marka lilaahina ka reeba rasuulka dalqurba yataama masaakiin ibni sabiil meeqo shan khumuskiibaa shan meelood loo qaybinaya saas maana haniimadii guud soo shan meelood looma qaybin afar waxaa qaatay ciidamadii mid baa soo haray halkii soo haray baa shan meelood loo sii qaybinaya markaasaa inta la shanta la sheegay baa la kala siinaya saas maana halkaasaa kala bixinaya ayib in kuntum haddaad tihiin saa qaniimada u qaybiya wey in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeya billahi ilahi haddaad rumayseen iyo wamaa qur'aankii anzalna aan soo dejinay calaa cabdinaa addoonka naga dushiisa aan kusoo dejinay waa maxamedin sal lay waslam yowma alfurqaani maalintii kala bixinta maalintii la kala bixiyey gaalada iyo muslimiinta qur-aankaan soo dejinay yowma maalinkii qur-aankaan soo dejinay haddaad rumaysatiin yowmada dambay bayyay ka bedelka yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii jamaaca maalinkay kulmeen qur-aankaan soo dejinay haddaad rumaysan tihiin oo qur-aankii qaybinaya haniimada ah haddaad qur-aankaan rumaysan tihiin saa uu qaybinaya xoolahaad gaalada ka qabsateen wallahu allan calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiiru kii awoodo wey id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati lquswa id wakti ka sheekeen nabigow antum idinku bilcudwati taagsinta aad ku sugantihiin alcudwa waxaa la yidhahdaa meesha taagsinta ah bilcudwati taagsinta markaad ku sugnaydeen addunyaa ee dhawaanshaha badan oo xagga daliine xigta wahum iyagii gaaladiina bilcudwati ay ku sugan yihiin taagsinta alquswaa ee fogaanshaha badanoo magaalada madiina ka fogo xagga maka xig warakbu jamaacadii yani musaafiriinta ahaydna asfala meel hoosaysa ay yihiin minkum idinka idinka hoosaysa walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen oo iyo muhtami lahaydeen lakhtalaftum waad iskilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanka waad isku khilaafi lahayd walaakina allaha allah walaakin lagusi noqoye liyaqdiya marka taqdiir baa ku jirta walaakin walaakin lagu noqoye jamacakum alla wuu idin kulmiyey min gayri miicaadi ballan la-aan buu ilaahay isu kii keenay muxuusaa u yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraadee amran arrin arrinkaasoo kaana ahaado mafcuulan ku la falayo arrin in la falo ay laazim tahay si uu alla u xukmo subxana watacala liyahlika inuu halaagsamo daraaddeed man halaka ciddii halaagsatay can bayinatin xuja cad xaggeed xuja cad korkeeda inay ku halaagsato wa yaxyaa inuu noolaado daraaddeed man xaya ciddii noolanays can bayinatin xuja cad dusheeda ay ku noolaato wa ina allaha allana la samiicun midkii maqal badan weye caliimun oo cilmi badan oo rabbi subxana wa tacala waxaa la leeyaha nabiga dagaalka goobtuu ka dhacay iyo siduu u dhacaybaa wax laga sawiraya dagaalku beder buu ka dhacay beder waa meel tog ah meel dooxaa oo tog ah wey togga dhankiisa soka oo magaalada madiina soo xigtaay waxaa deganaa ciidankii nabigu watay sal lay slm togga dhankiisa shishe ee fogaanshaha badan oo marka madiine loo fiiriyo fogaanshaha badan oo xagga maka xigana waxaa deganaa ciidankii gaalada togguna dhexdoodu marayay oo dooxada way u dhexaysay taasi waxa weeyaan id antum bilcudwati dunya wahum bilcudwati lquswa labadii ciidan halkaasi kala deganay aaway qoladii socotada ahayd ee ganacsiga wada ee abuu sufyaan aaway warakbu asfala minkum qoladaa socotadiiina hoos bay idinka xigeenoo waa kan soo sheegnay abuu sufyaan markuu ka war helay in lagu soo baxay inuu intuu badda xeebteeda isku jeexay uu hoos maray marka waxa wey safartiina way idinka hoosaysay idinkuna halkaasaa deganayneen yani waxa weeyaan gaaladuna halkaasay deganaayeen ilahay baa isu keen keenay baa layidhi hawsha waxaa laynoo sheegi rabaa in ay ahayd hawl ilaahay maamulayo subxana wa tacala hawl ilaahay maamulayo oo nebi maxamedna go-aankiisa aan ku imaanin gaaladana go-aankeeda aan ku imaanin rabbi isu keenay rabbi wuxuu leeyahay haddaad ballami lahaydeen ood hadal isugu imaan lahaydeen aan ka wada hadalna goormaynu dagaalanaa oo isu limaadnaa waad isku khilaafi lahayd nina wuxuu dhihilaa bisha dambe nina bisha udhihilaa nin maali hebla nin maali hebla waa isku khilaafi lahayd laakiin ilaahay baaban arrinkaa idin siininba rabbi baa isu kii keenay ballan la-aan idinkoo ballamin oon ku talagelin maxay nabigu markuu soo baxay sal lay slam muxuu soo baxay hashaani socotada taata ganacsiga wata aan qabsati soo maha qurayshina maxay usoo baxday safartiinii oo la qabsanayo maxamed ka gaara oo safartiina soo badbaadiya ayaguna dagaal kumayna soo talagelin nabiguna dagaal kama soo kuma soo talagelin nin walba kuma soo talagelin laakiin markii meeshii laysku soo dhawaaday baa dagaalku marka gondahoodu ka dhashay ku talagal la-aan doonayay ee la isugu kii keenay ee dagaalku u dhacay waa kaa isagana maxaa ku jira in muslimiintana loo hiiliyo guusha la siiyo iyo libta gaaladana la jabiyo maxaa ku jira waxaa ku jira ninkii halaagsamaya oo gaalnimo kusii sugnaanayana isagoo xujadu u caddaatay inuu kusii sugnaado ninkii iimaan ku noolaanayo iimaan qaadanayana iimaankii inuu qaato isagoo xujadii ay u caddahay ilaahay agtiisana wax lagu marmarsooda aan la helin maxaa yeelay haddaad aragtay adiga oo ciidankaagii badnaa la jabiyey oo dad yari ay jabiyeen macnaheeda ilahay baa uhiiliyey ilaahay hadduu u hiiliyey maad allahaa rumaysid xujadu waa caddahay marka arrinku inuu kala cadaado daraaddeed baa saa loo yeelay mana allana subxana watacala waxaad ma hadalkiina wuu maqlaya xaalkiinan alla waa la socda subxana watacala wadkur xus baan idinka sheekeen nabiyow id wakti antum idinku bilcudwati taagsinta aad ku sugan sugnaydeen taagsinta meesha taagga ila waxa weeye yani dooxada labadeeda dhinaci waa taag labadaa taag bay kala saaran yihiin marka id wakti antum idinku bilcudwati taaggii aad ku sugantiin ama taagsintii addunyaa ee dhawaanshaha badan oo xagga madiina u dhow wa hum iyagii gaaladiina bilcudwati taagsinta ay ku sugnaayeen alquswaa ee fogaanshaha badanoo magaalada madiina ka fog wlrakbu jamaacadii ganacsiga watay ee musaafiriinta ahaydna asfala meel hoosaysay ahaadeen minkum idinka idinka hoosaysa badda xeebteedoo idinka hoosaysa ayay ahaadeen oo halkaasay maraya walaw tawaacadtum haddii aad ballami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanta dhexdaad isku khilaafi lahayd ismaydaan waafaqneen walaakin lagusa noqoye jamacakum allahu ilaahay baa idin kulmiyey min gayri miicaadin ballan la-aan idinkaoo ballamin buu ilahay isu kii keenay muxuu saa u yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraaddeed allahu alla inuu xukumo amran arrin inuu xukumo oo fuliyo daraaddeed arrinkaasoo kaana ahaan mafcuulan ku la falayo mid la falayo oo mudan in la sameeyo arrinkaa inuu alla xukumo daraaddeed baa loo yeelay liyahlika maxaa arrinkaasaa loogu xukumay muxuu ilaahay ugu xukumay arrinkaa in la falo mudan waxaa loo xukumay liyaqdi arrinkuna waxa la yidhi waa guushiya libta muslimiinta in la siiyo gaaladana la jabiyo maxaasaa loo xukumay liyahlika inuu halaagsamo daraaddeed man halaka ninkii halaagsamay oo gaalnimo ku adkaysanaya oo ku dhimanaya inuu ku dhibto can bayinatin calaa bayinatin xuja cadusheed isagoo waxba ka qarsoonayn arrintu u caddaatay inuu dhibto oo hadduu ku dhibto ilahay agtiisa wuxuu ku marmarsoodo ku cudurdaarto uusan helin ayib wa yaxyaa iyo inuu noolaado darteed iimaan markii ciddii xaya noolaanaysa oo iimaan ku noolaanaysa ciddii iimaan ku noolaanaysana inuu noolaado can bayinatin calaa bayinatin xujo cad dusheeda inuu ku noolaado kii iimaanka ku suganna isagoo wax u cadyihiin oo shaki ku jirin xujo cad inuu ku dul noolaado saas daraaddeed bu alla saa u yeelay subxana watacala arrintasaa ugu xukumay wa ina allaha alla la samiicun midkii maqal badan weeye hadalladiina caliimun xaaladihiinana la socosho badan caliimun oo ogaal badan weeye xaaladihiina ogaal badan ya rabbi subxana watacala id yuriikahum llahu fii manaamika qaliilan walaw araakahum kaiiran lafashiltum dagaalka siduu ilahay uga shaqeeyey yaa weli lasii wadaa oo niman kale ayagoon isugu talagelin ba rabbi isugu dhuftay subxana watacala id wakti xusbaa le nabiga oo ka sheekeen yuriika uu ku tusinaya nabigu uu ku tusay hum ayaga gaaladii allahu alle markuu ku tusay fii manaamika hurdadaada dhexdeeda markii lagugu tusay qaliilan ayagoo yar walaw araakahum hadduu ku arki walaw araaka hadduu ku tusi lahaa alle hum gaalada kaiiran ayagoo badan hadduu ku tusi lahaayo riyada kugu tusi lahaa lafashiltum waad fulayoobi lahaydeen cabsidaa idin geli lahayd walatanaazactum waadna doodi lahaydeen fi lamri arrinka dhexdiisana waad ku murmi lahaydeen waad ku qabsan lahaydeen walaakina allaha allaase sallama badbaadiyey allah arrintaa nabadgeliyey oo idinka badbaadiyey maxaa yeelay inahu alle caliimun midkii ogaal badan weeye bidaati suduuri waxyaalaha xaaladaha laabta u saaxiibka laabaha xaaladaha uu saaxiibka iyo waxyaabaha ku jira ilahay waa ogsan yahay subxana watacala waxay ahayd rasuulkeena sal alay slam intuusan dagaalku dhicin buu riyooday riya waxaa lagu tusay tirada gaaladu ay yihiin inay ka yar yihiin tira yar baa lagu tusay markaasuu nabigu saxaabada u sheegay sal alay slam taasi waxay ahayd arrin ilaahay uu ku qalqaalinayay inay mu'miniintu ay geesinimo ku galaan dagaalka dagaalkuna inuusan baaqanine uu dhaco maxaa yeelay waxaa laleeyahay haddii riyadaadaa lagugu tusi lahaa ciidankoodoo badan saxaabadana saa aad ugu sheegi lahayd fulayni baa idin geli lahayd arrinkana waad ku murmi lahaydeen war waynu yar nahay waynaga badan yihin marka dagaal hayna gelina war meel ilahay baa inala jira aynu dagaalano waa murmi lahaydeen maxaa yeelay meesha ciidan culus baa ka soo baxay oo idinka soo horjeeda laakiin ilaahay baa arrinkaas samata bixiyey oo badbaadiyey oo riyadaada waxaa lagugu tusay ciidan yar war waxoogaaga yarka aynu qarji jabsano waxoogaaga ay wataane xoolahana aan ka qaadan lagaba murmi maayo ilaan meeshii khatar laga dareemayo baa sideedaba muranka iyo isqabsi uu ka yimaada soo ma laakiin meeshii uun haniimo banaanka taalla haddii soo qabsan lagu yidhahdo la murmi maayo waa uun la dareeri waa uu lagu yaacay marka ilaahay riyadaa uu ku tusayey waxay ahayd in uu dagaalku dhaco inaad qalbigiina aad heshaan geesinimo inaydaan nimankii ka waabanin baa rabbi subxana wa tacala riyadaa ku tusay macna wadkur xus oo nabigow ka sheekee id waqti yuriika uu ku tusay adiga nebi maxameda hum gaalada markuu ku tusay allahu alle fii manaabika hurdadaada dhexdeeda uu kugu tusay qaliilan ayagoo yar walow araaka hadduu ku tusi lahaa alle hum gaalada kaiiran ayagoo badan hadduu riyada kugu tusi lahaa lafashiltum waad fulayoobi lahaydeen cabsi baa idin geli lahayd walatanaazactum waadna doodi lahaydeen fi lamri arrinka dagaalkana waad ku doodi lahayd warag baa waxay odhan lahay war tabar mahay inaga daayo walaakina allaha allahse sallama nabadgeliyey arrinkaa ilaahay baa idinka nabadgeliyey oo riyadiiba haddii lagu arkay ciidan yar munaan imaan maayo fulaynimana imaan mayso saas way macana sallama inahu alle caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaaladaha u saaxiibka ee ku jiraaye laabta waxaa ku jira ilahi waa la ogsoonyahay subxana wa tacala waa la socda waid yurikumuhum id iltaqaytum fii acyunikum qaliila waa mar kale iyadan bal ilahi subxana wa tacala wuxuu damacsanya ee uu rabo fiiri sidii uu ugu talagalay unba u dhici waxba istaagi kara ma jir hawl laga shaqaynayo iyo ciidan la doonayo inuu isku dhaco ma baaqan karo ilahay hadduu wato subxana wa tacala wuxuu rabbi yuri subxana wa tacala wadkur waxaad ustaad ka sheekaysaa nabigu id waqtiga yuriikumuuhum yuriikumuu uu idin tusay mu'miniintiiyow hum iyaga gaaladaa alla markuu idin tusay id waktigii iltaqaytum aad kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda markuu idinku tusay qaliilan ayagoo yar oo wayuqallilukum idinkana uu idin yareeyey fii acyunihim indhahooda dhexdooda uu idinku yareeyey maxaa intaa loo yeelay liyaqdiya inuu xukumo daraadeen allahu alle amran arin arrinkaasoo kaana ahaa mafcuulan kulasabay ku lafay wa ila allahi xagga alla ayaa turjacu la celinaya al umuur arrimaha loo celinaya dagaalka markii laysu sabtay mu'miniintu indhahooda gaaladu waxay ugu muuqatay inay ciidan yar yihiin soo nebigu kuma riyoon inay tiradooda ay ka yar yihiin markii laysu sabtay oo layska hor yimidna ilaa waktigaa mu'miniintu waxay u arkaan gaalada tiradoodu inay aada u yarto indhahooda ilaahay baa wuxuu u tusayaa indhahooda oo u muujinaya ciidan intay moodayeen aada uga yar cabdullahi mascuud wuxuu leeyahay aniyo nin kalaa waxaan ku murmaynaa war nimanku waa toddobaatan ee mehe waa boqol waa ciidankii kunka kunka ahaw war nimanku waa toddobaad mehe waa boqol baaba lagu muransan yahay indhahooda ilahay ku yareeyay subxana wa tacala ta kale gaalada laftoodiina mu'miniintii waxay u arkeen indhahoodii say la noqotay inay yar yihiin oo tiradooda ka yar yihiin lufis waa goormo waa marka aan weli dagaalku bilaabanin oo laysu muuqdo oo ciidamadu isu diyaar garoobaya gaaladii waxay la tahay inay muslimiintu aad tiradooda u yartay oo xataa saddexda boqol ay yihiinba kaba siyar yihiin ayib laakiin markii inta dagaalku bilowday malaa'igtii timid oo si fiican laysu dhexgalay oo markaa meel laga noqdo aysan lahayn gaaladii mu'miniinta waxay u arkeen inayba ku labanlaabmaan tiradii marka waa badantay war aaway nimankii yar yaraa war tiradii yareed waa isbedeshay waa kan soo marnay fi suurati alancaam baynu kusoo marnay soomaya yani yarawnahum mitlayhim ra'ya alcayn waa kan soo marnay yani labanlaab bay markii dambe noqdeen markii dagaalku bilowday oynan meelay ka noqdaan ayna joogin baa tiradii xaqiiqiga ahayd iyo malaa'igtiio kusoo siyaaday baa la tusay laakiin markaasi maa meel laga noqday leeda hadday markaa talo gacan ugu jirto malaha dagaalka way joojin lahay laakiin dhammaad ilahay meeshuu raba ayay barabay martan maraysa marka macana saas weya wadkur xusnadii oo sheekee waxaad ka sheekaysaa id waqti yuriikumuu yuriikum yuriikumuu idinka mu'miniinta uu alla idin tusay hum gaalada markuu idin tusay id wakti iltaqaytum aad kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda wuxuu idinku tusay qaliilan ayaga oo yar indhihiinin ku yareeyey oo wax yar baad u aragteen wayuqallilukum wuu idin yareeyey idinkiibaa laydin yaraynaya marka wayuqallilukum wuu idin yareeyey idinka mu'miniinta fii acyunihim gaalada indhahoodana wuu idinku yareeyey gaalada indhahoodii say idiin arkaanna in yar bay idiin arkaan waa markuusan dagaalku bilaabanin laakiin markuu bilowday suuratu alcimraan baynu kusoo marnay inay bateen oy la bateen marka macana maxaasaa loo yeelay liyaqdiya allahu inuu alla xukumo daraaddeed amran arrin arrinkaasoo kaana ahaa mafcuulan mid la falay mid la falayo oo mudan in la falo arrinkaas inuu ilaahay xukumo daraaddeed arrinkaasi waa kii horo in meeshaa jab gaala ka yimaado guul iyo lib mu'miniinna ay ka soo baxdo arrinkaasoo in la fala ay tahay ayuu alla xukumaya subxana wa tacala saasaa arrinta looga shaqaynaya wa ila allahi xagga alle baana turjacu loo celinaya al umuura arrimahaana xagga alla loo celinaya subxana wa tacala arrimuhu kulligood ilaahay baa u taliyo xaggiisa u noqonaya yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun halka waxaa laga siinaya aadaabta loo baahan yahay goobta dagaalka marka la joogo la dagaalamayo aadaabta in la ilaaliyo loo baahan yahay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aad la kulataan fi'atan koox iyo jamaaco oo gaalada ah fahbutuu sugnaada cararina wadkuru llaha alla xusa kaiiran in badan alla xusa lacalakum tuflixuuna si aad u liibantaan wa atiicu llaha alla ateeca warasuulahu iyo rasuulkiisa ateeca walaa tanaasacuu hadoodina oo ha murmina oo fatafshaluu aad markaa fulayowdaan oo fashilantaan haddaad doodaan oo watadhaba ay tagto riixukum awoodiinniyo xoogiinnuna uu tago wasbiruu sabra ina allaha alla maca saabiriina kuwa sabra la jirankooda weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu farayaa muminiinta haddaad koox la kulantaan cadowgiina sugnaada cararina saasa la leeya maana cararka waataan soo marnay in aada ilahi subxana wa tacala uga tegay oo loo hanjabay dadka cararaya rasuulkeena salawatu rabbi wasalamu aleyh maalmaha qaarkood xadiidka saxiix bukhariy muslim ku so aroray min xadiidi ibn abi awfa rasuulku sal lay slam maalin maalmaha ka mida oo cadowgiisa uu sugay ayuu dadka la hadlay wuxuu yihi yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqa'a alcaduwi was'alu llah alcaafiya bu nabi sal lay slam wardadow cadowgiina inaad la kulantaan ha jeclaysanina waa imtixaan ileh inaad ku dhici doontaa ma garanaysid ilaahayna caafiyo weydiista faidaa laqiitumuuhum fasbiruu wa fii riwaayatin fahbutuu haddaad kulantaan cadowgiina sugnaada oo sabra buu nabi uri sal lay sl cararin waa aayaddan oo kale wadkuru laha kaasi waa mid oo in la cararo lama rabo maxaa yidhi maxaad u carari laba mid wey haddii lagu dilana waa xusna oo adduunyadiiyo kadeedkeeda daafiyo janno ilahay baad aadi dhibkan iyo qaxarkan adduunyada daafi maxaan ku qabnaa addunyada soo kuma rafaadsan addunya sijnu lmumin bu nabi sal ly slm adduunyadu waa ruuxa muminka xabiskiisa wey xabis mawta xabiskan ka bixi maayo ilaa uu aakhara aado adduunkan marka waxaad isugu dhajin baaban jirin waa haddii macnaha ay taadi noqoto si ilahay kugu timaado haddii kaleetana waa lid iyo guul carar miyaa jira marka maxaa carab hal tarabasuuna bina ila ixda alxusnayayni labada mid ka mid marka cararina bu rabbilahi subxana wa tacala ta kale aadaabta aadaabta labaadi waxa weeye rabbi xusa markaad goobta dagaalka joogtaan xuska ilaahay aada u badiya maxaa yeelay dagaalku waa laba dagaal waa kan asbaabtan maadiga ciidankaaga badan iyo hubkaaga badan iyo waxaad diyaarsan karta inaad diyaarsato dagaalka kaa ka weyni waxa weeye waa rabbi ku xidhnaantiisa subxana wa tacala nasriga iyo guushuku ku yimaadana waa kaa saas daraaddeed ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa badiya markaad dagaalka ku jirtaan saas way macana waxaa la rabaa inaad dikriga ilahay afka ku haysaan gacmahana ka dagaalantaan ayaa la doonaya saas way macana si aad u liibaantaan alliya rasuulkiisa ateeca alliya rasuulkiisa ateeca oo shareecada khilaafkeeda iska jira inaad ilaahay iyo rasuulkiisa garab martaan goortaad dagaal ku jirtaan maxaa yeelay haddii khilaaf dhaco oo diinta la garab maro macsiyi iyo dembi u dhaco markaa jab baa imaanaya somayna aan kusoo marin suuratu ali cimraan duruustii laga bixinaya dagaalkii uxud iyo jabkii ka dhacay maxaa la yidhi waa dembi aad gasheen soo mahayn xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laf cisyaan baa dhacay iyo khalad shareecadii baa meel lagaga dhacay nebiga daacadiisi baa meel lagaga dhacay jabku saasu ku yidhi marka waaatiicu llaha wa rasuulahu waa asbaabta nasrigo walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab rixukum waxaa kaloo la ogolayn muran iyo dood haddii goob dalayaal la joogo aad waa in looga taxadaro in la murmoo layskabsado ama lays-khilaafo maxaa yeelay waxay imaanaysaa awoodii baa qaybsamaysa xooggiinaa tegaya oo waad fulayoomaysaan ood waad fashilmaysaan oo idinkiibaa qaybsamaya ha yeelina marka muranku mar walba ma fiicna iyo dood iyo isqabsigu laakiin wuxuu u sii daraya marka macnaha cadowga hor joogtaan oo dagaal ku jirtaan marka waa khatar saas way macna laanna qaybsan buu keenaya sabra oo dhibaatooyinka dagaalka idinka soo gaadhaya ku sabra oo adkaysi u yeesha waxaa idin gaadhaya dhaawaca iyo dhimashada iyo carruurta agoontoomaysa iyo dumarka macnaha waxa weyaan maratay yani laga dhimanayo iyo dhibkan idin soo gaadhayo u sabro adkaysta yeesha lianna yani guushu sabirkay la jirta saas way macana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aad kulantaan fi'atan jamaaca ama koox haddaad la kulantaan markaad la kulantaan fahbutuu sugnaada oo wadkuru llaha alla xusa kaiiran in badan xusa lacalakum tuflixuuna si aad u liibaataan waaicuu adeeca allaha alla adeeco yeela warasuulahu iyo rasuulkiisa walaa tanaasacuu ha murmina oo hadoodina oo ha isqabsanina oo fatafshaluu aad fashilantaan ood fulayowdaan jab u idinku dhac marka oo watadhaba ay tagto markaa riixukum yani waxa weye riixukum awoodiin iyo xooggiin u tago الريح هو على هذا وحب القوة هي اللي هذا والحدة حب جني أودي لمركا أي تكتو مركا فشلتان وفريودان هذا اختلافان واصبروا صبرا إن الله على مع الصابرين قوة صبرا أيونا تيرن كودية وهذا خلاف ليش يبادي شبه وحوية والله والله فلان والله فلان معنا ساسو ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وحال نقرب إلى المرنو waxaa kaloo laynaga reebaya arrin kale walaa takuunuu ha ahaanidaba le kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay bataran kibir dartii u baxay wa ri'aa'a annaasi iyo dadka istuskooda inay dadka istustusaan darteed u baxay oo wayasuduuna jeedinaya dadka ka jeedinaya can sabiili illahi jidka ilahay dadka ka jeedinaya wallahu alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun mid koobay wey gaaladoo kale ha shabihina guryahooda uga soo baxay oo dagaalka u soo baxay kibir daraadii iyo dadku haydin maqleen oo ha laydinka sheego dadka istusid ay istusayaan daraaddeed iyo inay dadka diinta ilaahay ka hor istaagaan oo jidka ilaahay ay ka leexiyaan arrimaha kuwa u baxay oo kale ha noqonina waxay ahaayeen waa kan soo sheegnay quraysh markay soo baxday oo dhexda ay soo socdaan abu sufyaan waraaq ka socotaa u timi oo uu leeyahay safartii way badbaaday soo noqda iska soo laabta odaygii abujahal habaa wuxuu yidhi markaa ciidanku waa laisku khilaafay rag odayaala waxay ka shaqeeyeen in la kala badbaadiyo labada ciidan oo la noqdo mar hadday safarteeni inoo badbaaday dagaal dambe waxba dagaal ayna gelinina ina celiya abujahal baa marka yani go-aan ku gaadhay inuu beder taga mooyaane inuusan laaban wuxuu yidhi walla inaana noqonaynin ilaa aan beder tago oon meeshaa geela ku qalanno oo khamrada ku cabno oy gabdhuhu noo heesaan oo carabina maqasho carabina maqasho oo nalaga haybaysto walaynaan noqonin halka waa inaan soo taabto saddex beri waa inaan rigada ku ciyaaro bur meesha iyada ma laabanayo kaawa inta laga hadlay marka kibir iyo qab iyo ha lagu maqlo iyo ha lagaa sheego iyo carabi ha kaa haybaysato kuwa saasoo kale usoo baxay ha noqonina bu rabbi ilahi subxana wa tacala markaad adiga baxayso maaha isla weynan iyo qad iyo maaha tawaaduc iyo isliibid iyo rabbi baa kuleh addoon baa tahay guul hadduu ilaahay ku siiyana waad heli hadduu ilaahay uusan qadarinna ma helaysid saasaad ku bixi laakiin kibir iyo isla weynan iyo halagaa sheego waa ka maxay dhacdisiisay nimanka iyaga kabtayda ma aragtay baa ka dhacday kabtayda ma aragtay baa ka dhacday waa ka kibir dhibaatadiisu wata rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa takunuu ha ahaanina oo ha noqonina kaladiina kuwii kale ha noqonina kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay basaran kibir dartii u baxay inay xaqa diidaan wa ri'aa'a annaasi iyo dadka istusidooda darteed inay dadka istusaan oo la maqlo daraaddeed kuwa guryahooda uga soo baxay oo wayasuduuna jeedinayo dadka ka jeedinaya can sabiili ilahi jidka ilahay ka jeedinaya wallahu allana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun midkii koobay wey kama qarsoona rabbi subxana wa tacala abaalkeedana wuu siinay waaba siiyey rabbi subxana wa tacala waid zayana lahum shaytaanu acmaalahum wadkur waxaad xustaa nabiga ood u sheegtaa dadka id waktiga zayana uu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku markuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkooda markuu u qurxiyey oo waqaala uu yidhi laa haaliba wax adkaan oo raynaya lakum idinka idinka raynaya ma jiro alyawma maanta maanta wax idinka rayn kara ma jiro oo min annaasi dadka ah wa inii aniguna jaarun badbaadiyaan ahay lakum idinkan badbaadiya idin ahay aniguna waa idin difaacaya falamaa goortii taraacad ay is arkeen alfi'ataani labadii jamaaco markay is arkeen ayuu nakasa gurtay ama noqday calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkoodu ku noqday oo uu dibdib ugu gurtay wa qaala wuxuu yidhi innii anigu berii'un mid beri abaan ahay minkum idinka beri baan idinka ahay idinkuma jiro ka baxay innii anigu maxaa yeelay araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkaynin baa ii muuqda innii anigu akhaafullaha allaan ka cabsan wallahu alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay almalinkaas dadka ragga suu u galay waxay ahayd middanna marka dhexda lagu soo la soo socdo dagaalka inay galaan ay go-aan ku gaadhayaan ayuu ka soo qayb galay fadhigaa lagu tashanayuu yimid horaa waxaan soo sheegnay tashigii fadhigii ay kaga tashanayeen nebiga dilkiisa inuu la joogo soo ma waa mar labaad haddana fadhiga lagu qaadanayo guddoonka dagaalka in la galo goobjoog wuxuu isu soo ekaysiiyey nin la yidhaahdo suraaqat bnu jucshum oo reer bani mudlij nimanka la yidhaahdo ugaaskooda ahaa ninkaasuu suuradiisa ku yimid meesha markaasaa wuxuu yidhi dagaalka ka cabsanin odayaashii waxay istuseen waree dhaha rag baa soo jeediyay haddaynu hadda beder maxamed dagaal kula galno niman reer banu bakar la yidhahdaa jiro oo colaabi ka dhexaysa iyo quraysh nimankii reer banu bakar magaaladii maka inay noo soo dabamaraan soo suurtagal maaha isagaa soo booda wuxuu yidhi aniga reerkayga baa magaaladii difaac iyo reer bani bakar anaa idinka celini dagaalka galab kuwaa igu daaya aniga aniguna waa idinla jiraa buy dagaalkana waa idinla gelayaa reerkaygii aan ugaaska u ahaana waxaan u sheegayaa reer bani bakar inaysan magaalada maka kasoo agdhawaanin oy difaacaan aniguna dagaalkaan idinla gelay maxaad rabtaa marka inay kawadiyalay marka nin kaa fiican ba lama arag maadaama reerkaagin aan xagga looga hawlgelisay adiguna dagaalkan la gelayso khalaas guddoonkiisaasaa lagu qaaday dagaalkii baa bilowday isagiina meeshii buu joogaa dagaalkii markuu bilowday oo uu arkay malaa'igtiioo soo degtay malakul jibriil iyo malaa'igtiiyo ciidamadii la socota markuu arkay shaydaan yani waxay dabadu jeeday carar buu bilaabay nin la yidhahda alxaaris ibnu hishaam baa waxay leeyihiin intuu ku dhagay buu waryaa war xaggeed nooga carar waryaahe war hebelow war maalik war xageed u carari suraaqow xageed aadimi suraaqow xaaladdu markay ugu xumayd baa la joogay xageed u cararaysa intuu iska riixay oo uu turay buu orod bilaabay markaasuu wuxuu yidhi war meesha waxaydaan arkaynin baa ka socdee anigu wixii aan idiin ballanqaadayna ka baxay dagaalkana idinkulama jiro bas wey ilahay baan ka cabsanaya oo ilahay muxuu marka hore uga cabsada saasay maa shaqo shaydaan waka shaydaanku sidiisaba waa nagii soo barannay fii suurati yani baqarana waa nay kusoo baranay alacraafna waa nay kusoo baranay sidiisaba khaladka ayuu ku dhex joojin markuu ceebta ku dhex istaajiyo uu kaaga baxaya saas maana kamaali shayطaani id qaala lilinsani kfur falama kafara qaala inii bariiءu minka inii akhaafu allaha rab alcaalamiin markuu ceebta ku dhex istaajiyo buu leeyahay kuma jiro warsoodigii igu soo shukaamiyey ee igeliyey ee isoo qalqaaliyey ee waxanba ka shaqeeyey ee diyaariyey maa maya maya maya kuma jira anugu maalinta qiyaamadana saa wey maalinta qiyaamadana haddu wuxuu sheegay markii laysu yimaado oo dadkiisi ay qabsadaan oo yidhahda war aawey maxaa kaalmadii aw waxaad noo ballan qaadday aawey maanta waad wax qabati wuxuu leeyahay maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya idinkuna wax ii tari maysaan maanta alla waxba idinma tari kareen ina kala wadiya waaba cararaya ninkii waaba kaa marka sidiisaba ballanqaadkaasuu kuu samaynaya waa ku soo wadaya ceebta markuu ku dhex istaajiyo ninkii shalay ku soo waday maba ahba waa nin kale waaba kaaga baxay macna saas weya wadkur waxaad xustaa nebiyow id waktiga zayana uu qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaydaankii markuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkooda markuu u qurxiyey wuxuu ku yidhi waxaad haysataanna waa xaq ninkana waad ka adkaan doontaan muxuu sheegay dhowr wiilba wataay camalkoodii buu qurxiyey ila shaqadiis waa qurxintaas wa qaala wuxuu yidhi laa qaaliba wax reeya lakum idinka idinka reeyaay ma jiro alyawma maanta oo min annaasi dadka wax dadkoo maanta idinka adkaan kara ma jiro wa inii aniguna jaarun la jiraan ah ama difaacaan ah badbaadiye ayaan ahay lakum idinka ree bani bakarna anaa idinka difaaci dagaalkana waa idinla gelaya falamaa goortii taraa'at ay is arkeen alfi'ataani labadii jamaaca maray markay is arkeen waa ciidankii muslimiinta iyo kuwii gaalada markay is arkeen ayuu nakasa noqday ama wuu gurtay oo gadaalgadaal buu u gurtay calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkood nakaska waxaa la yidhahdaa yani rajaca alqahqara isagoon dhabarka jeedinin buu gadaalgadaal u gurtay iswaardayinhayo is ilaalinahay shaydaan malkuljibriil alkiimaa meesha joogahay waa cab nakasa calaa caqibayhi waa cabsanaya wa qaala wuxuu yihi inii anigu berii'un baan ahay kuka beri aan ahayo waan ka baxay minkum idinka midkii beri idinka abaanay waan idinka baxay idinkuma jiro wy mana inii anigu maxaa yeelay araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydan arag oo malaa'igtii ah waxaydan arag baa ii muuqda shabka meesha ka soo socda inii anigu akhaafu waxaan cabsanaya allaha allaan ka cabsanaya cabsi ilaahay uu ka cabsanayo toobadkeen kama ahee inuu ihaalagaan ka cabsado meeshan inaan ku dhinto ilahay waa kii ii ballan qaaday inaan ilaa yawmi yubcathuuna laii kaadina ilaa maalin laii ballan qaaday tan haddaan ka carbi waayo in laygu halaagaa baan kacabsan halaagiisa marka lafiisa buu cabsanayaayo tawbad iyo cabsidii iimaanka ahayd maaha inii akhaafu allah wallahu allahna shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay id yaqulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad id wakti ka sheekee nebigow yaquulu ay leeyihiin almunaafiquuna munaafiqiintu markay yidhaahdeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun oo cudur ku yahay arra bay yidhahdeen waxaa kadiyey haaulaai kuwa waxaa kadiyey diinahum diintoodii baa kadisa waxaa loogu jawaabay waman yatawakal ciddii tala saarat cala allahi alla dushiisa ruuxii tala saarta fa ina allaha alla casiizun midkii qaaliba way oo reeya xakiimun oo xikmadu saaxiibo walow taraa haddaad arki lahayd nebiyow id waktiga yatawafaa ay oobsanayso aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaaikatu malaaigtu markay oobsanayso yadribuuna ayagoo garaacaya wujuuhahum wejiyadooda iyo wa adbaarahum dabooyinkooda oo wayaquuluuna ay leeyihiin duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi ka waxguba cadaabkiisa dhadhamiya arrinkaa haddaad arki lahayd hee lara'ayta amran cadiima arrin weyn oo la yaab leh ayaad arki lahayd way macana dagaalka waxaa joogay ama ma ahee oo xagga maka ka yimid niman munaafiqiin oo qalbiga gaalnima kaga jirto ama ma ahee magaalada madiinayba ku dambeeyeenba munaafiqiintii markay isu fiiriyeen tirada nebi maxamed wato sal lay slam iyo tirada reer quraysheed cadowga waxay yidhaahdeen war kuwan diintoodaa nu goynaysa dheh kuwan ara haaulaai diinuhum kuwan diintoodaa nu goynaysa way kabinaysaa meel aynan waxba ka qaban karin bay diintoodu gelinaysaa markaasay qoorta waxay u gelinaysaa waxaysan yani ka bixi karin diintoodaa kadinaysa waxay ka wadaa iimaankoodaa kadinaysa ilaahay baa idiin hiilinaya soo kuma socdaan kaday ka dhigayaan wax yani waxa ay ku kadsoon yihiin bay ka dhigayaan waxaa loogu jawaabay ma kadsoona ciddii ilaahay tala saara tahay alla subxaana wa tacaala waa kareeye ee xikmadda u saaxiibka adigu ilahay tala saaro haddaad ilaahay taladaada u dhiibato rabbi baa ku hilinaya hiiladana ilahay baa gacanta ku hay saas mana waana sidii baynu u dhacday kuwa gaalada ah markay malaa'igtu nafta ka qaadaysa haddaad arki lahay ayaga oo xagga dambe iyo wejiyadaba ka garaacaya ka waxguba cadaabkiisa dhadhamiyana ku haya sidaa haddaad arki lahayd arrin la yaabnaad arki lahayd maalinka macnaha waxa way raggii la laayay nafta markii laga qaadayo malaa'ig baa garacday waagaynu soo marnayo gaaladoo dhan bay saa ku samaysa walow taraa id ilmujrimuuna fii khamaraati lmawti wlmalaaikatu basituu aydiihim akrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaab alhun wejiyadaa laga garaacay oo dabadaa laga garacay maxaa naftii baa cararaysa naftii soo bax marka la yidhahdo bay ku cararaysa markaasaa garac lagu soo saaraya dhibka haysta haddii aad markaa arki lahayd arrin la yaab loo laga sheekayn karin le baad arki lahayd wy maana jawaabta saasaa loo gooyey waxaa loo gooyey wax laga sheekayn karo oo afka lagu sheegi karo ma waa wax aad u weyn oo la yaab la wey macna id wakti xusnabi oo ka sheekee yaquulu ay yidhaahdeen almunaafiquuna munaafiqiintii markay yidhahdeen waa munaafiqiintii ama maka ka yimid ama ma ahe kuwii madiinaba ku hadhay baa waxay yidhahdeen iyo waladiina kuwa fii quluubin qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudurku yahay oo qalbiga ka jiran markay yidhaahdeen garra waxaa kadiya haaulaai kuwan mu'miniinta diinuhum diintoodii baa kadisa oo lugoysay maxaa yeelay ciidan ayna iska celin karinin bay u babacdhigeen waman yatawakal ciddii tala saarata cala allahi alla dushiisa ruuxii tala saarta fa ina allaha alla casiizun mid ifeeyo way oo qaaliba xakiimun oo xikmadu saaxiib walow taraa haddaad arki lahayd nabigu haddaad aragto id waktiga yatawafaa ay oobsanayso aladiina kuwa kafaruu gaaloobay almalaaigtu malaaigtu markay oobsanayso haddaad arki lahayd oy nafti ka qaadayso yadribuuna ayagoo garaacaya malaa'igtu wujuuhahum wejiyaalkooda ayagoo garaacaya wa adbaarahum iyo dabooyinkooda garaacaya si ay nafta uga soo saaraan waduuquu oo ay ku leeyihiin wayaquuluuna ayaga oo le malaa'igtu ku leh duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi kan waxguba cadaabkiisa dhadhamiya saa markaas haddaad arki lahayd hee weli hadalkuma dhicin shay la yaab laad arki lahayd wy maana taa haddaad arki lahayd waxaad la yaabtaad arki lahayd wy maana dalikum dalika bima qadamat aydiikum wa ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid maxaa saa loogu galay gaalada dalika kaas bimaa shay sababtii wey qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiinu ay hormariyeen wa ana allaha allana laysa inuusan ahaanin wey bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi adoomada min dulmiya inuusan ahayn sababta saa loogu galay waa waxay gacmahoodu shaqaysteen iyagaa shaqaystay baa laga wadaa gacantu ilan inta inta badan iyadaa wax qabata gacmahoodu waxay shaqeeyeen sababtii baa saa loogu galay iyo sababta labaadna waxa weeye inuusan alle addoommadiisa mid dulmiyo ahayn saas maxaa yeelay yani waxayna la imaanin dusha lagama saarin dembi ayna gelinna looma ciqaabin rabbi subxaana wa tacaalana addoommadiisa ma dulmiyo yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadalamu xadiid lqudsigi addoommadaydii dushaydan dulmi waan ka xarimay dhexdiinana xaaraan baan ka dhigay ee hays dulmiinbu rabbilahi subxana watacala marka ilahay adoomadiisa ma dulmiyo dalika kaas bimaa shay sababtii wey qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihin wa ana allaha alla wey sababtiisu waa biana allaha alla wey alle laysa inuusan ahaanin bidallaamin min dulmin badan lilcabiidi addoommada mid dulmiya inuusan ahayn sababtii wey labada arrimood baa sabab u ah arrinkaa la mariyay iyo ciqaabtaas kadabi ali fircawn waladiina min qablihim kadab kafaruu biaayaati illah faakadahum allahu bidunuubihim ina allaha qawiyun shadiid lciqaab dhaqankaa lagula dhaqmay oday yani reer quraysheed iyo gaaladii maka ka timid dhaqankaa lagula dhaqmay iyo sida loo galay iyagu uguma horreynin sidaa waxaa lagula dhaqmay ummadihii ka horraysa o dhan baa lagula dhaqmay taasaa laynoo sheegaya sunno kawniyaa layna baraya sunno rabbaani ah oo kownka lagu maamulo oo kuwii iyaga ka horreeyeyna lagu dhaqay oo la marsiiyey kuwana tii unbaa lagu dhaqay oo la marsiiyey ka da'bi aali fircawna da'buhum caadadood caadada kuwa lagula dhaqmayay ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadeedii wey caadadii fircoon aalkiisa lagula dhaqmay iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey fircoon aalkiisa ka horreeyey kafaruu way kufriyeen maxaa caadadoodu maxay ahayd kafaruu way kufriyeen biaayaati illahi ilah aayadihiisay ku kufriyeen fa akhadahum allahu ilahay baa qabtay bidunuubihim dembiyadoodu ku qabtay in maxaa yeelay ina allaha alla qawiyun midkii taag iyo awoodda wey shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahay dalika kaasi oo ciqaabtaa la mariyey biana allaha sababtiisu waxa wy biana allaha alle lam yakun inuusan ahayn muqayiran mid doorin nicmatan nicmo mid doorinay nicmadaasoo ancamaha u nimceeyey calaa qawmin qowm dushooda ugu nimceeyey xataa yuqayiruu ilaa ay iyagu dooriyaan maa bianfusihim waxana nafyaalkooda ku sugan wa ana allaha alle sababtu waxaa kale tahay wa ana allaha wa biana allaha alle samiicun inuu yahay mid maqal badan caliimun oo cilmi badan kadabi ali fircawna dabuhum waa lasii wadaa dabuhum caadadoodu kadabi ali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kale wey maxaa u caadahay kuwa kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisii bay beeniyeen faahlaknaahum waanu halaagnay bidunuubihim dembiyadooda daraaddeed baanu halaagnay wa agraqnaa waan maanshaynoo waan hafinay aala fircawna fircoon aalkiisana biyaan ku halaagnay wa kullun mid walba oo qolyaha ka mida kaanuu waxay ahaayeen aalimiina kuwa dulmiyay bay ahayn dulmi bay ku kaceen macnaha dhaqankii fircawn iyo aalkiisa iyo kuwii ka horreeyey ay ku kaceen ayagana ilaahay kula kacay oo ku sameeye weye kuwan sida lagu sameeyey iyo siday sameeyeen fircawn iyo aalkiisu maxay sameeyeen fircawn iyo aalkiisu waxay sameeyeen ilaahay aayadihiisii bay ku kufriyeen ilaahayna muxuu ku sameeyey dembiyadoodii buu u qabtay oo ku halaagay kuwana sidii oo kale wey ilaahay aayadihiisiibay quraysh iyo reer maka ku kufriyeen kadibna ilaahay dembiyadoodiibuu u qabtay ayaguna dhaqankii fircoon ayay ku kaceen rabbina subxaana wa tacaala sidii fircoon uula dhaqmay buu ula dhaqmay saas mana oo iyagana dembigoodii baa loo ciqaabay mana sababtii baa la sheego waxaa layidhi alla subxaana wa tacaala sidiisaba nicmo uu addoommadiisa siiyey ma bedelo oo ma dooriyo ilaa ayagu waxa naftooda ku sugan ay dooriyaan ilaahay nicmaduu ku siiye kaa qaadi maayo in adiga xaggaaga isbedel ka yimaado mooye saas maana nimankan ilaahay baa u barwaaqeeyey xaramkiisii buu dejiyey nabadgeliyuu siiyey yacni cunto ayaa la siiyey waa la darjiyey nicmadii nooca ahaydee ilaahay siiyey kamayna mahadcelinina way ku kibreen nebigiisii bay kula dagaalameen oo rabbi bay kula dagaalameen oo cadaawad bay u qaadeen nicmadii ilaahay siiyey markii la siiyey way bedeleen naftoodii bay bedeleen maadaama naftooda ay bedeleen rabbi nicmadii waa ka qaatay subxana wa tacala saas way caadadu o haddaad adigu bedesho waa lagaa qaadan haddaad adigu isbedesho waa lagaa qaadan haddaad adigu hagaagtana waa lagu day saas way maana sida aayadka ilah ku lehy subxana wa tacala ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim tani way ka guda weyn tahayo hadday dhibaata ku haysatana dhibaatadaa waxaa lagu qaadi karaa in isbedel xaggaaga ka yimaado oo xumaantii keentay aad ka tagto haddaad wanaag lahayd oo wanaag haysatay iyo barwaaqo barwaaqadii lagaa qaadayna sabab baa loo qaadayo waa inaad hagaajiso haddii barwaaqadii yani waxa weeyaan aad wanaagsan tahay ood hagaagtana ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu hagaajinaya haddaad xumaatana waa lagu xumaynaya ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru isbedel adug isbedelka adiga xaggaaga haka yimaado markaasaa xagga ilahay uu ka imanaya subxana wa tacala leanna waa isku xidhan shardigu saas wey maana ayib dhaqanka lagula dhaqmay iyo caadada lagula lagula dhaqmay waa tii fircoon oo kaleeto wey iyo kuwii ka horreeyey aayadaha rabbi bay beeniyeen waa la halaagoo dembiyadoodii baa loo halaagay fircoon iyo aalkiisiina biyaa lagu halaago waa la maasheeyey kulligoodna daalimiin bay ahayn rabbina subxana wa tacala kadabi aali fircawna da'buhum dhaqanku caadadoodu kadabi aali fircawna fircoon aalkiisa caadadoodii oo kale wey fircoon dadkiisii caadadoodii oo kale wey kuwan caadadoodu ree qurayshee baa laga hadlay iyo waladiina kuwii min qablihim hortood ahaa maxaa u caado aha waata caadada la sheegay kafaruu way kufriyeen kuwaas biaayaati illahi ilahay aayadihiisiibay ku kufriyeen fircoon iyo kuwii ka horreeyey fa akhadahum allahu ilahay baa qabtay bidunuubihim dembiyadoodiibuu ku qabtay sababtooda maxaa yeelay ina allaha alla qawiyun waa midkii taagin oo awoodle shadiidulciqaabi ciqaabtiisuna ay adag tahay wey markuu ku maago ku qaban rabo ka baxsanaysa dalika arrinka ciqaabtaas sababteedu waxa weeye biana allaha alle lam yakun inuusan ahayn muqayiran mid dooriya nicmatan nicmo mid dooriya ma ah nicmadaasoo ancamaha ugu nimceeye calaa qowmin qowm dushooda ugu nimceeyey alla ma dooriyo ma bedelo xataa yuqayiruu ilaa ay bedelaan ay dooriyaan maa shayga bianfusihim nafyaalkooda ku sugan oo macaasida iyo dunubtii khaladka ilaa ay iyagu bedelaan yani waxa weye maxaan ujeedaa waxa naftooda ku sugan oo wanaag ah wanaagga naftooda ku sugan ee nicmadan lagu siiyey ilaa ay bedelaan nicmada lagama bedelo lagama qaado saas way macnaha ayib wa ana allaha alle sababta labaad waxa weye wa ana allaha wa biana allaha alle samiicun inuu yahay mid maqal badan caliimun oo cilmi badan inuu yahay labadaas sababood baa keentay ciqaabtaa la ciqaabay dadka iyagaa way macnaha ayib ayadda inaga darsigeena siinaysa wax wey ee khaaskaynagu ah dhibaatadayna haysata yani waxa wey nooc walbaba leh haddaynu bulsho nahay mujtamacna dhibaatada ina haysata maxay ku timid waxay ku timid isbedel inaga inagu yimid nicmadii aan haysanay maxaa laynooga qaaday isbedel nafteenna ka yimid baa nicmadii lagu qaaday tan ina haysata iyo dhibaatadan maanta taaganna maxay ku timid isbedel nafteenna ku yimid baa lagu keenay oo sababu haddii la doonayo inay xaalku isbedelana xalku muxuu yahay isbedel inaga inaga yimaaday wax isku bedelaya waa inaad mar walba adigu isku noqoto wa asaabakum min musiibatin maxaa layidhi fabima kasabat aydiikum mar walba qur-aanku wuxuu ina barayaa idinku isku noqda ruux isagu inu miisaan isaa laan rabaa bulshadu inay iyadu miisaan isaa laan taalla eedda inaad adigu isa siisaan la rabaa khaladkoo dhan inaad adigu leedahay inaad garowsataa la doonaya xalku adiga uu kaa yimaadood isa saxdo markaasaa saxiix iyo iyo wax imaanaya macna laakiin dhibku wuxuu ka joogaa haddaad adigu khalad oo dhan iyo gaf oo dhan iyo musiibo oo dhan asal u tahay cid kalena haddana aad u saarinayso oo leeda meelo kale un adu wato oo leeda meel kale ka tag meel kale ka tag xaggay ka tag xaggay ka tag war aday kaa timid aday kaa timid oo wax sax oo wax bedel oo isbedel markaasaa ilahay bedelka keenaya subxana wa tacala kada'bi aali fircawna da'buhum caadadoodu iyo dhaqankoodu kada'bi aali fircawna fircoon aalkiisa caadadoodiiyo kale wey sidii ay u dhaqmeen bay u dhaqmeen allana siduu ula dhaqmay buu ula dhaqmay waladiina iyo waladiina kuwii min qablihim hortood ahaa kadabuu waa ka caadadoodu kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisay beeniyeen fa ahlaknaahum markaasaanu halagnay bidunuubihim dembiyadoodii baanu ku halagnay sababteeda wa aqraqnaa waanu maanshaynay oo biyaanu ku halaagnay aala fircawna fircoon dadkiisa wa kullun dhammaan kaanuu waxay ahaayeen aalimiina kuwa aalimiina bay ahaayeen iyagaa gardarnaay oo qaladka galay ina shara dawaabi naflayda dhulka ku socota kan ugu shar badani cinda allahi ilahay agtiisa aladiina kuwa wey kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynayaan inta ilaahay abuurtay oo naflay oo dhulka ku socot gaaladaa ilahay agtiisa ugu shar badan saas mana waa aayaddaa soo maray o kale ina shara dawaabi cinda allahi summun bukmu aladiina laa yacqiluun darsigeena shan ku jirta ina shara dawaabi naflayda dhulka ku socota kan ugu shar badani cinda allahi ilahay agtiisa iyo xukunkiisa aladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynayaan aladiina kuwaasoo caahadta aad la ballantad minhum caahadtahum caahadta aad la ballantay minhum qaarkood saas maana minhum ayaga xaggood uma kadibna yanquduuna burinayoo jabinaya cahdahum ballankooda jabinaya fii kulli maratin mar walba jabinaya walxaal hum iyagu laa yattaquuna ayna isjirayninoo jabinta ballanta ayna iska jirin faima tasqafannahum haddaad hesho ood ka rayso fi lxarbi dagaalka dhexdiisa haddaad kaga rayso fasharib didi bihim iyaga sababtooda waxaad ku didisaa man khalfahum kuwa iyaga ka dambeeya lacallahum yadakaruuna si ay u waansamaan waima takhaafanna haddaad ka cabsato min qawmin qowm xaggiisa khiyaanatan khayaana haddaad ka cabsato fambid tuur ilayhim xaggooda u tuur ballankooda u tuur calaa sawaa'in xaal aad sinaan ku dul sugantihiin xaalaad adig iyo idink iyagu u siman tihiin ugu tuur baa lidi ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaano ilahay ma jeclay kuwa gaalada ee inta noolahee dhulka ku dul socota ilaahay agtiisa ugu shar badani waxa weeyaan waa kuwa aad la ballamaysa nebi maxamedo qaar iyaga ka midaad ballan la gelaysa kadibna ballantii mar walba way jebinayaan ismana jirayaanoo ballanta jebinteeda iskama ilaalinayaan saas way macanaha yacni gaaladu khaasatan qoysaskii reer yahuudeed ee magaalada madiine deganaa ballan jebin bay caan ku ahayen mar alla markii ballan ay nebiga wada dhigtaanba waa jebinaya waa ka baxayaan balan kale haddana la dhiganaya waa jebinaya haddana ku kale la dhiganaya waa jebinaya kuwa noocaasa weeye kuwa ilaahay intuu abuurtay ugu shar badan ee dhulku socoto kuwaasi haddaad dagaalka dhexdiisa kaga rayso oo aad intaad hesho aad kaga adkaato waxaa la leeyahay darsi lama iloobaan ah oo kuwa iyaga ka dambeeya ay ku quus qaataan sii baa laleeyahay nabiga sal ly slm fasharid bihim man khalfahum kuwa iyaga ka dambeeya kuwaasi ku kala didi baa laleeyahay macnaha darsiga kuwaasi ay qaateen iyo wacdarahay la kulmeen waa in dadka kuwa iyaga ka dambeeya hungurigu hayo waa inay ku quus qaataan saas maana kuwaas iyo yihiin ka dambeeya iyaga waxaa suurtagala in laga wado man khalfahunta in laga wado yani waxa weeye munaafiqiinta munaafiqiinta inay yihiin maxaa yeelay munaafiqiintu waxay ka warsugayeen uun nebigu inuu daciifo iyo saxaabadiisu marka niman jaanis sugayay ahayn ama meehe quraysh laynta la laayay iyo dagaalka ay ku jabeen qolyo reer baadiye oo qabaa'il baadiyaha madiine degan baa jiray oo ka warsugahaya iyaga laftooda oo nabi maxamed inuu daciifo magaalada inay bililkhaystaan bay soonayaan oo yani waxa way meesha u joogaan kuwa noocaasa meelaha taagtaagan ee munaafiqiinta iyo lamidka ah ama meehe yahuudda oo hungurigu hayo kuwaasi darsi ay ku cibro qaataan kuwaan sii baa layidhi nabiga sal ly slm saas maana si adag ula markaad saa u gashona kuwa kaa dambeeya ay hunguri dambe geli maayo darsi bay qaadanayaan way maana fasharid bihi man khalfahum waxaa la yidhi markaa kadib nabiga sal ly slam haddii aad qolo ka mida kuwa ballanta aad la gashay aad ballanta inay kaaga baxaan aad ka cabsato ballantii baad ka cabsanay leanna ballanta marka laga dhigtaaye waxaa la doonayaa in la kala nabad galo ballantii la ilaaliyo haddii la doonayo ballantii in laga baxana waa in laysu sheego laakiin adoo isdhigtay oo ku talagashan inay heshiis idinka dhexeeyo oo ballan idinka dhexayso ballanta inay kugu dhuuntaan oo kugu khayaamaan haddaad ka cabsanayso khayaamadaad ka cabsanaysa khayaanaha kaga jawaaba maxaad samaynaysa si cad oo muuqatood u simantihiin adig iyo iyaga ballantoodi uga bax u sheego waxaad tidhahdaa war nima yaho ballantii idinka dhexaysa waan ka baxay ha isku kay hallaynina dagaalna u diyaargarooba markay ogaadaan saad adiguba u og tahay oo ogaanshaha dagaal ballantii inay dhammaatay oo laysku hallaynaynin sida aad u og tahay markay u ogaadaan markaa kadib waxaad ku samayn lahayd ku samay dagaalku qaad waxaad samayn lahayd samay marka laakiin ayagoo ku talagashan inay ballan idinka dhexayso heshiis idinka dhexeeyo inaad u dhuumatood u dusto ood ballantii ku khayaanto maya xataa haddaad ka cabsanayso iyagu inay kugu khayaamaan ha ku khayaamin ballantooda u cadee u goo markaa kadib dagaal ku qaad saas way maana u fiirsada bal islaamka samaaxadiisa iyo ilahay lagu ku dhaariy bal akhlaaqdiisa u fiirsada akhlaaqdiisa ma ma la rabo xataa hadduu gaal yahay in la khayaamo lama rabo hawaa gaal xoolihiisuna kuma banaana inaad khayaantana kuma banaana inaad dulmidana kuma banaana ilaa xuduudda shareecadu ay ku ogoshahay mooye saas wey xataa hadday dhacayso intaad ballan la gasho ballantooda inaad ku khayaanto magaalooyin dhan iyo dhul dhan iyo xoolo dhan inaad ku helayso waa xaaraam mucaawiyata bin abi sufyaan baa wuxuu ku duulayay ruum buu ku duulahay duulaan bu ah ballan buu kula jiray waqtigiisu uu amiirka muslimiinta ah ballantii baa soo dhawaatay waqtigeedi wuxuu ku talagalay marka ciidamada intuu yani raro meesha furintaa inuu geeyo si maalinta ugu dambaysa ballantii la dhigtay markay dhammaato asagu gacanqaadka uu yeesho markaba dagaal ugu bilaabo nin saxaabada ka midoo la yidhaahdo camr bnu cambata ayaa wuxuu yidhi abu sufyaanow mucaawiyow sidan isxmaab ayadan u akriyey wuxuu yidhi sidan isxmaab ciidamada celi xeryahoodii iyo saldhigyadoodii dib ugu celi u sheeg nimankan ballantii inay dhammaatay markaas ay ku talagalaan inay ballantii dhammaatay diyaargarowgaaga iyo ciidamo soo raridaada iyo dagaalkaaga bilow laakiin ayagoo kugu talagashan inay ballantii ku jiraan inaad weerarto walow waqtigii haba dhammaadeen maya diyaargarowgaaga jooji bu kuyi mucaawiya meeshii way ciidamadii kasoo celiyey bal fiirsad ma aha inaad macnaha waxa weye shareecada meel kaga dhacdo gaal waa gaal inaad shareecada meel kaga dhacdo maaha inaad akhlaaqdii islaamku dejiyey aad ka tillaabsatana maaha waa in wax laysku ogyahay kaad la dagaalamayso waa inaad u sheegto waan kula dagaalamaya midkaad ballanta kula jirto waa inaad ballantiisii ilaaliso inta uu ballantii ku ilaalinay laakiin ballanta gudaheeda inaad wax ku khayaanto maaha hadda maalan tusaale dawladaha lagu hoosnoolay dawladaha gaala u taliya adiguna waad ku hoosnoosha sharcigoodii baad qaadatay oo dhulkii baad joogtay oo doola dawladoodii baad ku hoosnooshahay oo ahdi ilaa xaddi maabaa idinka dhexay inaad tidhaahdo maya sida xarbigii baan ula dhaqmayaayo xoolahooda waa ii banaanyah oo xoolahooda waan xadaya oo hay-adahoodii iyo mu'asasaadkoodii baan dhacaya oo saa doonaa yeelaya maya soomaalida caqiida aad u khariban barwasay waa khaldanta gaal maadaama uu gaal yahayna xoolihiisana waa la qaadan karaa isagana waa la dili karaa maya gaalka la dili karo waa gaalkaad isku ogtiin aad fulaysaan gaalkaasay dilkiisa ku bannaay xoolihiisuna ku bannaay cadayso haddaad tabar leedahay haddaad tabar leedahay waxba ha dhudhuumanin oo meelaha xoolaha xadine xatooye islaamku ma ogola intaad banaankaa u baxdo waxaad tidhaahdaa war igu talagala waa igula dagaalamaya markaad saa u cadaysato xoolahoodana qaado ayagana waxaad ka hesho la tasho markaas macana saasaa shareecadu ogashay war cad baa la ogolaya laakiin dhudhuumashada meelahan ah yani wax waxay shareecadu ogashay maa saas wey macana ayib wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala aladiina kuwaasoo caahadta aladiina kuwa caahadta aad la ballantay minhum ayaga xaggooda uma kadibna yanquduuna burinaya ama jebinaya caahadoon ballankooda fii kulli maratin mar walba jebinaya walxaal hum iyagu laa yattaquuna ayna isjiraninoo ballanta ayna iska jiran jebinteeda faima tasqafannahum haddaad hesho kuwa oo aad dagaalka kaga rays filxarbi dagaalka dhexdiisa haddaad ku hesho kaga rayso fasharid didi oo kala caydhi bihim iyaga sababtooda man khalfahum kuwa ka dambeeya iyaga ku kala caydhi lacallahum yadakaruuna si ay u waansamaan waima takhaafanna haddaad cabsato min qawmin qowm xaggiisa haddaad ka cabsato khiyaanatan min qawmin qowm xaggii xaalay ka ahaatay khiyaanatan khayaano haddaad ka cabsato inay ku khayaamaan oy ballantii idinka dhexaysay kugu siraan fambid tuur ilayhim ayaga xaggooda ballantoodii u tuur calaa sawaa'in sinaan dusheed xaalaad labadiinnaba ku sugantihin oo cilmigeeda inay jabtay aad u simantihin cilmigaasaad u sinaanaysaan macna maxaa yeelay ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khayaama alla ma jecla subxana wa tacala walaa yaxsabanna yaynan malaynin alladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaynan u malaynin sababuu inay dhaqeen oy baxsadeen inay ilaahay ka baxsadeen yaynan ismalaynin maxaa yeelay inahum iyagu laa yucjizuuna ilahay ma caajisgelinaya wa acidduu diyaariya lahum gaalada waxaad u diyaarisaan ma statactum waxaad awoodaan oo min quwatin xoog iyo taag ah iyo wa min ribaati lkhayli fardaha yani farda xidhashaa fardaha kuwooda la xidha yani min quwatin xoog ah iyo wa min ribaati lkhayli fardaha kuwooda la xidha turhibuuna xaalo aad ku cabsiinaysaan bihi kaa isagaa idinkoo ku cabsiinaya caduw allahi ilahay cadowgiisa idinkoo ku cabsiinaya o ku cabsigelinaya iyo wa caduwakum cadowkiina iyo wa aakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwaas ka sokeeya kuwa ka sokeeyo kuwa aan ahayn laa taclamuunahum kuwaasoo aydaan ogeyn allahu alle ayaa yaclamuhum og wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min shayin shayguna fii sabiili llahi jidkale aad ku bixisaan yuwafa waa la oofini lakum ilaykum idinkaa la idin oofini ajirkiisa si dhammaystiran laydin sin walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn gaaladu yaynan moodin inay ilaahay ka baxsadeen xooggooda iyo awoodooda iyo xeelad inay ilaahay kaga baxsanayaan yaysan moodin ilahay ma caajisgelin karaan ilaahay subxaana wa tacaala awood iyo xeladay kaga baxsadaan ma heli karaan saas way macana kadib baa waxaa layidhi gaalada waxaad u diyaarsataan cadowgiina waxaad u diyaarsataan waxaad heli kartaan oo awooda diyaargarooba quwada nebigu wuxuu ku fasiray xadiidka saxiixu muslim ku soo arooray alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu bu nabi sal lay slm xoogu waa ganidda xoogku waa ganidda bu nabi sal lay slm yani waa shiishka iyo qaabka hubka loo isticmaala barashadiisa ayaa xooga ah nabigu saasuu ku sheegay sal lay slam ganidda iyo shiishka inaad barato iyo qaabka loo dagaalamo taasaa xooga ah marka waxaa laga wadaa diyaargarooba oo yani diyaarsada wixii aad cadowgiina iskaga celin lahaydeen maxaa la diyaarsanaya horta bashar waa in la diyaariyo dadkii iimaanka lahaa ee ilaahay ku xidhnaa ee rabbi tala saaranayay ee diinta raacayay dadkaa marka koobaad waa in la diyaariyo dadkaasoon diyaarsanayn ma waxba qabsoomi kara waxba qabsoomi kara kow waa in la helo imkaaniyaadkii bashariga ahaa iyo dadkii yani icdaad iimaani ah waa in la helo kadibna icdaad maadiya waa in la helo awood wixii la heli karo teknolojiyada iyo horumarka ummaduhu gaadheen iyo kolba meeshii la marayo wixii laga heli karo waa in la diyaarsado markaad diyaarsataan kadib tawakalu cala allahi marka ilahay intaad tala saarataan dhaqaashiya markaa saasaan leey laakiin diyaargarow waa inuu ka hormaro ma aha in inta uu haysto cadowgaan kaa soo horjeeda ilaa inaad haysato shardi maaha nooca hubka uu haysta inaad haysatana shardi maaha laakiin waa inta tabartaada inaad isku hagaajiso iimaankaaguna dhisan yaho ilahay aad ku xidhan tahay markaa kadibna intaad ilahay tala saarato aad ku dhaqaashiso maxaa yeelay inta badan dagaaladii nebi maxamed iyo gaaladu iskaga hor imaanayeen awooddu isuma dhigmin ya tiradu miyay isu dhigantay maya hubka la watana isuma dhigmin fardaha iyo tiknikada lagu dagaalamayana isuma dhigmin mar walba saxaabada iyo nabigaa yaraa salawatu rabbi rabbi wasalaamu caleyh laakiin meesha maxaa ku jiray nasri iyo guul ilaahay iyo libtiisaa ku jirta taa adiga maxaad ku heli kartaa inaad iimaan ahaan u diyaargarowdo oo dadkan dagaalamaya maxay u dagaalamayaan ay garanayaan oo shareecada waxay khilaafsan ay ogyihiin oo ay isku dayaan inay rabbi mar walba raalli geliyaan subxana wa taala aadaabtii hadda la soo sheegay inay ku dadaalaan ta inaga maqan inaga waata wadaninimo haddaan u dagaalano guul ku gaari mayno weligan ku gaari mayno xisbi iyo urur haddaan u dagaalanana gaari mayno haddaynu qawmiyad ahaan u dagaalano iyo midabna gaari mayno qawmiya alcarabiya iyo qawmiya turaniya iyo qawmiya fulaniya iyo qawmiya waxba qaban mayso haddaan loo dagaalamin litakuuna kalimatllahi iyo alculya inay ta ilaahay kor noqoto ta gaaladuna hoos noqoto mabdaa hadduu kaanu laga suy adiga gaalka kiimiya xoog batoon baa adkaan saas maa weligiinba boodbooda oo weligiinba aynu riyoonno oo weligiinba aynu kolba meel isku xambaarno laakiin xaqiiqadu taa wey haddaadan rabbigaa si dhaba ugu xidhnayn adiga gaalka ishaya kiimiya awood badan unbaa adkaan wadanigaan ku dagaalami ama mabaadi kaliya afkaar kalean ku dagaalamaya wuu kaa xoog baday meeshaad geli lahayd baa loo bahay rabbigaana ka tagtay ku ilin laha xaggeed wax ka raadin marka saas u macna waaciddu diyaar walaa yaxsabanna yayna malayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sabaquu inay baxsadeen oo ilahay ka baxsadeen oo ka hormareen waxaa yeele innahum iyagu laa yucjizuuna ma caajisgelin karaan waacidduu diyaariya lahum iyaga ma statactum waxaad awoodaan u diyaariya oo min quwatin xooga iyo wa min ribaati alkhayri fardaha kuwooda la xidhaa xidhada waxaa laga wadaa fardaha goobta dagaalka iyo furinta yaa la joojiyaa halkaasay lagu diyaar gareeyaa ama ha xidhnaado faraska ama yuusan xidhnaanina laakiin goobtii dagaalku diyaarka waa heegan rag baa meesha heegan ku ah furintiiyo meelaha muslimiinta laga cabsanay in laga soo galo yay ku xidhay ribaatlkhayl wataa fardahana waxaa loo cabiray tiknikadii lagu dagaalami jiray waagaasa iyada ayadaa ugu xoog badnayd laakiin hadda yani waxyaabo kaley noqotay tiknikadii sooma ribaatulkhaylka booskeeda hadda waxaa gelaya yani wax weeye badbaabadaha iyo macnaha wax weye diyaaradaha iyo waxyaalahan kaata adduunku gaadhay ee horumarkiiyo teknolojiyada caskariyadu ay gaadhay taas hadda way macna wa min ribaati alkhayli inkastoo nabigeena ay ka sugantay sal alay wasalam alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yawmi alqiyama fardaha foodooda ayaa khayrku ku guntan yahay ilaa maalinta qiyamada laga gaadhay waxa weeyaan waa guul iyo haniime labadaasaa foodeyda ku xidhan bu nabi sal alay slam saas man turhibuuna xaala aad cabsiinaysaan aad cabsi gelinaysaan bihi kaa isaga la sheegay caduwallahi cadowga ilahay aad ku cabsi gelinaysaan wa caduwakum iyo cadowgin lan cadowgiina iyo cadowga ilahi waa isku mide markaad xoog leedihiin unbaa laydinka baq laakiin ninkaan xoog lahayn adduunka waa la jiiri wax xuquuqa uu leeyahayna ma jiro saas mana wa aakhariina iyo kuwo kale ayaad ku cabsigelinaysaan oo min duunihim kuwaasoo kadooda waa munaafiqiintii iyo gaaladii kale kuwaasoo laa taclamuunahum aydaan ogeyn allahu alle ayaa yaclamuhum og idinkuma ogeyn lakin alla og lakin waxay idinkaga cabsanayaan markaad diyaargarowsantihin wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min shayin wuxuun ah fii sabiili illahi jidkiila aad ku bixisaan waa xoolihii lagu dagaalami lahaa yuwafa waa la oofini ilaykum idinka laydin oofin walxaal antum idinka laa tudlamuun aan laydin dulmiyeynin hada wabilahi towfiiq wasala allahu wasalam ala nabiyina maxamedin wala alihi